hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka oo mudaha habeenka ee ka baxa warbaahinta snaai toddobaadkii bahadahan oo kale aad dhegaysataan barnaamijka kaa aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa sida habeenka ku dhaqan hirshabelle uga qayb qaadan karaan siyaasadda dalka waxaan idin qaybgeli doona mid ka mid ah habeenka degmada jawhar iyo qaar ka mid ah ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe ee u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sidaad orodhac barnaamijka uu ku maqasheen habeenka ayaa ah kuwa u ololeeya ka qaybgalka siyaasadda dalka kuwa oo qabsado kulamo looga hadlayo qoondada habeenka iyo sidii habeenka u heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan ka qaybgalka siyaasadda haddaba nafiso seemey nuur oo ka mid ah ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe iyo najmo cali xasan oo ka mid ah ururka habeenka degmada jawhar ayaan wax ka weydiiyey sida habeenka ugu mid noqon karaan siyaasadda dalka ugu horaan kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga waa mahadsan tahay magaceyga waa najmo xasan cali door nuuce ayaa habeenka ka qaadan karaan ka qaybgalka siyaasadda dalka door wanaagsan ayay ka qaadan karaan waayo haweenka waxay udub dhexaad u yihiin bulshada maadaama ay haweenka waxsoo saarka ayaga ka mid yihiin waxsoo saarka markaan ku leeyahay waxaweeye guriga marka guriga lagasoo baxayo laga aas aasiga oo qofka oo guriga dhisan kasoo baxayo habeenaa kamid habeenaa ah maxaa la lahaye mas-uuliyadda saartay waayo habeenka guriga cunuga way barbaarinayaan way dhalayaan way barbaarinayaan wax wanaagsan ay barayaan wax wanaagsan haday bulshada maxaa lalahaye haday baraan ilmaha bulshadana wax wanaagsan ay la imaanayaan door aad iyo aad u aad u weyn ku qaataan udub dhexaadayna u yihiin haweenka bulshada waa gartay sidee habeenka ugu qaybgali karaan siyaasadda dalka haweenka waxay uga qaybgeli karaan inay iskugu yimaadaan wacyigelin ay sameeyaan dhalinyarada inay iskugu keenaan ay shir sameystaan maxaa lalahaye oo habeenka oo maxaa lalaha xilka qabanayo doorka ku lehna ay badiyaan shirna qabsadaan xil walbo ee iska warhaayaan sidaasay maxaa lalahay uga qeyb qaadan karaan odayaasha dhaqankan ay ka qeyb noqon karaan ee ku baraarujiyaan inay ka mid noqon karaan haweenka waa gartay ma jiraa caqabado gabdhaha ka hortaagan in ay ka mid noqdaan siyaasadda dalka way jirtaa caqabadaha ugu badan waaye ay ka hortaagan yihiin waayo habeenka maxaa la dhihi karaa adiga xilmanoo qaban kartid wiilaa joogo sidoo kaleento waxaa la dhihi karaa adiga maxaa lalahay dumaraa tahay wax qabadkaaga wuu yaryahay wiilanuu joogo adig ilmo kala badinoosaa ama maxaa lalahay qabiil kaleentaa wax u badinoosaa qabiil kaleentaa wax u dhaloosaa xilmanuun qaba kartid qabiilkaasaa badinaya qabiilkaasaana wax ku tari anaga wax manugu tari kartid sidaas saas la dhihi karaa saas darteeda marka ee ugu badan ee ugu yaryihiin dumarka ayna ugu badan yihiin ragga waa gartay sida aad sheegtay inay caqabada la kulmaan oo la yiraahdo familkalentaa badinay ama uma qalintid qof dumar ayaa tahay in aad xilqabato caqabadaha noocaas oo kale halkee ka imaadaan badanaa waxay ugu imaadaan odayaasha dhaqanka waayo odayaasha dhaqanka oo dadka wax soo xulayo ama dadka wax keenayo ee maxaa lahay baarlamaanka oo doorashada ayaga waaye caqabadahaas caqabadaha ugu weyn waxay ka imaataa ee dumarka lagu fuquuqayo odayaasha saasaas leeyaani waa gartay sidee odayaasha dhaqanka loogu wacyigelin karaa inay gabdhaha ka mid noqdaan siyaasadda dalka waxtarkooda horta in banaanka lasoo dhigo waxtarkooda ayag inay banaanka soo dhigaan waxay qabanayaan inkastoo wax badan ay qabanayaan maxaa la dumarka guriga wax haayo oo maamulayo ay ayagka ka mid yihiin sidoo kaleenta inay banaanka usoo baxaan wacyigelin ay samaystaan ee odayaasha iskugu keenaan ee u sheegaan inay wax qaban karaan ee ayakan isdhiirgeliyaan horta dumarka inay isku imaadaan ayaka isdhiirgeliyaan markay garab is haystaan ee garab isku haystaan markaasay wax qabsan karaan ayakoo garab ee markay odayaasha u tagaanee la doodaan markaas maxaa la lahaye way ku qabsan karaan sababta maxaa la lahay ay ugu yaryihiin iyo sababta loogu faquuqaayo wasaaradda arrimaha gudahana inay siiyaan odayaasha maxaa lalahay tababar ku saabsan kamid noqoshada gabdhaha inay ka qayb qaadi karaan siyaasadda waxaan isleeyahay way ka gudbi karaan caqabadahaas jira waa gartay ma jiraa kan urur degme ahaan kulamo aad isugu timaadaan oo aad ka hadashaan sidii habeenka ay u heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan siyaasadda dalka way jiri jireen laakiin maalmahan gaabis badanaa ka jira walow ay maalmahan wasaaradda kabitaan fiican ay sameynayso deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka hirshabelle waxaa xilligan ka socda ama loo diyaargaroobayaa dhisida golaha deegaanka gaar ahaan degmada mahadaay ma jiraa wax wacyigelin aad u sameyseen habeenka ku dhaqan halkaasi si ay ugu mid noqdaan golaha deegaan ha w way jirtaa waana tagnaa maxaa lahaayey waana tagnay wacyigelin waa u sameynay siday ugu qeyb qaadan lahaayeen siyaasadda waana ugu boorinaynaa ugu dambeyn bulshada ku dhageysanaysa ereer jawaar maxaa fariin aad halkan ugu gudbinaysa adigoo ka faaideysanaya jaaniska waa mahadsan tahay aniga fariin waxaa u gudbin lahaa inay banaanka usoo baxaan ay dhacsadaan xaqa ka jiro baarlamaanka aan loo dhicin karin ayaga mooye waxaan ku boorin lahaa ku wacyigelin lahaa inay kasoo baxaan guryaha ay ku jiraan xaqoodana ay dhacsadaan sidoo kaleent wacyigelin badanna ay sameeyaan ay isku xirnaadaan dumar haweenka way noqon karaan kuwa wax qabsada siyaasadana ka qeyb qaata ayna isku xirnaadaan sidoo kaleent way noqon karaan dad meel kasoo baxa xitaa ragga xataa way karoonaan karaan is dhihi karaan waayo maxaa lahaye ragga hadda xililka ugu waaweyn ama waxqabadka leh ayakaan dhaleen ayakaan soo barbaariyeen sidoo kaleenta ayakan way qaban karaan wax ragga ka badan oo ka badan way qaban karaan ragga waa mudla dhisan qofka dhisin waa hooyo marka hooyooyinka waxaan leeyahay ka qeyb qaata siyaasadda ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka umuulaha habeenka ee ka baxa warbaahinta isnaa bismillaahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay barnaamijka ka baxo isnaa nafiso sidaan ognahay waxaad ka mid tahay habeenka ku jira ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe sidee habeenka ugu qeyb qaadan karaan siyaasadda dalka
horta haweenka siyaasadda horta waxay uga qeyb qaadan karaan horta waa inay galaangal badan ay sameeyaan iyadoo markaasiita gabadha oo isku kalsoon waxna baratay haddii ay tahay maxaan ku irahdaa odayaal dhaqameed haddii ay tahay iyada laftirkeeda inay micnaha ay isku mashquuliso inay ka qeyb qaadan karto siyaasadda
waa gartay ma jiraa wax caqabado ah markaasi oo ka hortaagan gabdhaha in ay ka qeyb galaan siyaasadda way jiraan gabdhaha in ay ka qeyb qaataan siyaasadda caqabad hortaagan oo aada u weyn waa jiraan hodha horta gabadha waa iska maskiin waxba ma haysato qori garabka uma siro mideeda kale haddana lacag ma haysato wiilasha waxay gabdhaha ugu firfircoon yihiin jeebkooda lacag ugu buuxdo gabadh iid waxba ma haysato iido aqoonti leh oo wiilkaas hadda micnaha oo ama wax nuqahayo ee ka aqoon badan tahay ee ka karti badan tahay haddana waxaa lagu liida waxaa waaya la leeyahay dumar mideeda kale odayaal dhaqameedka laftirkooda gabdhaha waa ku caqabad caqabadaasoo ah waxaa la leeyahay gabar aniga ma imateleysa camal gabadha iyadoo hadda wiil iyo gabar hadda maanta ee jiro ee gabar ee micnaha ee isku xir ee tahay ee qabiilna ay aqoonin ee micnaha ee wax walbana ay samey karto gabadhi waaba la liidaa waxaa lagu liidaa ee ani gabar ma imateli kartaa la leeyahay iyadoo gabadhi aqoonteedile galaangal ay samaysay wax walba ay samaysay haddana waxaa lagu liidaa odaygayaaba aqabad ku ahoo dhahayo mateli karta waa garta in sida aad ka dhawaajisay in ay gabdhaha inta badan caqabada ay kala kulmaan dhanka iyo dhaqaalaha sidee markaasi kobac dhaqaale ay gabdhaha u sameyn karaan si ay ugu mid noqdaan siyaasadda bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aada u wanaagsan horta waxaan dhihi lahaa gabdhaha waa horta in ay isku yimaadaan gabdhaha aqooyaaniinta ee waxbarta inkee midii aan waxbaranin in gabdhaha la kaambey gareeyo ee lacaga aruursadaan si ay uga qeyb galaan siyaasadda ee micnaha ee wadankooda markaas sidii wax loo qaban karo wadankeena burbur weyn ayaa ku dhacay ee horta gabarna ee laga maarmaan waay horeya waxaa loo yiri minin aan naag lahayn nalba ku daarma nuurayo meel ay horta ay gabar ayna ku jirin horta faa-iida ma laha hase ahaatee hadda gabdhihii waaba la liidayaa shirarkii laga qeybgelimaa shaqooyinkii laga qeybgelimaa haddii shaqaa laga qeybgelaa la yiraahdane waa mid micnaha markaas oo in adeeri iyo garab camal oo lagu siiyo waa gartay markii aan usoo wacno dhanka iyo odayaasha dhaqanka ee soo xula kamid noqoshada gabdhaha ama siyaasadda dalka cidda maareysa sidee odayaasha loogu wacyigeli karaa in ay gabdhaha kamid noqdaan siyaasadda dalka
waxaa loogu wacyigeli karaa odayaasha horta sidoodaba odayaasha waa inay tababar badan la siiyo hade badana hada hadda waxay dhahaan gabadhan adiga cidaasa micnaha u dhaxda camal cidan matiid camal gabadha iyadoo hami leh ayay hamiga ka jibihayaan odayaalka waxay leeyihin anaga cidaasa ku qabto anaga wax naguma lihid camal marka gabdhihii weyba niyad jabayaanbo oo niyadii dhanba odayaaba ka dilayabo marka odayaasha waxaan dhihi lahaa inaysan dhihin cid hebelaa ku qabta gabadhi tolka markaas ka tirsan oo wax u qaban karto in ay micnaha ay soo dhaweeyeenaan dhihi lahaa waa gartay ma jiraa kulamo aad isugu timaadaan kan habeen ahaan oo aada uga hadlaysaan kamid noqoshada siyaasadda dal waa jiraa kulamo badan aan qabanay gabdhaheen haddii aan nahay gobolka shabeellada dhexe ee aan uga qeybgelin hadda midi oo hirshabeelle oo kale labadi kun iyo lix iyo tobankii banaanbax ballaaranaan sameynay ayna horkaceyso gudoomiyaha uurka haweenka qaranka batuulashii axmed gabale anagoo markaasita gabdhaha u rabno in kuraas ay noo helaan kuraastina ma helin ilaa iyo hadda ma helin marka mar walba waan sameynaa galaangal badan hase aatee mid aan weli aan ku guuleysana ma noqon waa gartay een kalan urur habeen ahaan maxaa idinka qorsheysaan in aad kaga mid noqotaan siyaasadda dalka
ka haween ahaan anaga hata in aan ka qeyb galno siyaasada siyaasada horta iwalwaaba ku jirno uurkeena waa urar siyaasadeed hase ahaatee anaga galaangal badan waan sameynaa waana ku jirnaa hadda siyaasadii kama baxsanin waa ka qeyb galnaa meelaha ee dib u heshiisinto kale haweenku way ka qeyb galaan oo maxaan ku rahdaa gabdhihii waaba gogasha ayagaa gogasho dhigo marka aada iyo aada waa waa waa jecelnahay inaan mar walba aan ka qeyb galno aan garabka maamulkala taagnaano waa gartay ma heshaan tababaro ku aadan sidii haweenka ay u heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan dhanka siyaasadda ama waxyaabaha kaleento asaasiga u ah bulshada
maasha allah horta annaga tababar badan waa helnaa sida wasaaradda arrimaha guda oo kale wasaaradda haweenka oo kale maxaan ku iraadaa kanxad gudub gabdhaha oo lagu sameeyo kale tababaro badan waana helnaa waana ka qeyb qaadanaa waa garta ugu dambeyn bulshada ku dhageysanayso maxaad halkan baaqaad ugu jeedinaysa
bulshadii dhegeysahayso ee degan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar waxaan ugu baaqayaa gabdhaha in maxaan ku iraadaa ee isgarabsadaan maxaan ku iraadaa waxqabsadaan isu yimaadaan maxaan ku iraadaa ka muuqano gobolkeenana aan wax u qabsano si aan markaasita gobolkeena wuxuu ahaa jiray waxaa la dhihi jiray jiddo ama ama jowhar si aan bersamaadkii aan maxaan ku iraadaa sida ee dowladeena ay ahayd ay noo noqoto gabdhaha waxaan dhihi lahay hasoo baxaana aysan guriga ku jirin xaquuqda iyo haqa ay leeyihiin ha raadsadaan wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka waxaan ugu baaqi lahay in aysan ka fariisanin gabdhaha xaquuqda iyo haqa ay leeyihiin ee banaanka usoo saarto gabdhahana ee shirar badan ay u sameyso intaas ayaan wasaaradan aan kula talin lahaa hagaag markaana waxaan siin doonaa xogeeyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo qadka taleefonka igala qaybgashay barnaamijka umuuraha haweenka ayaan wax ka weydiiyey caqabadaha ka haysta ka qaybgalka siyaasadda dalka ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka umuuraha haweenka ee ka baxa warbaahinta isnaae waa ku dhawaay aada iyo aad sidee haweenka ugu qayb qaadan karaan siyaasadda dalka Een, haweenka way ka qayb qaadan karaan siyaasadda dalka in hadda hadda gaar ahaan in hirshabeelle in gabdhaha ku jiro oo oo hirshabeelle ku jiro dowladda hirshabeelle ku jiro gabdhaha ku jiro gabdho hoos waa gabdho yar oo tiro yar oo cayiman waaye in gabdhihii loogu talagalay ma aysan gelin in waxaana wacan gabdhaha diyaara yihiin oo mar walba ololo weyn ay qaadeen oo ay hogaaminaysa xataa ay yihiin gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuunashi axmed gabale ay hogaaminayso ayaan wada qaadnay Een, waxaana la yidhi markaan qaylina qaylina waa idinla siinaa boqolkiiba soddon koondada haweenka Een, welina lama siino koondada haweenka Een, haweenka ku nool hirshabeelle Een, xaq ka maqan ma ogola inay bixiyaan odayaasha odayaasha ugu wacan laakiin haweenka way dadaalaan oo mar walba siyaasadda way ka qayb galaan wayna ogol yihiin ayagoo xataa volunteeria ugu shaqeynaa abtanaad volunteeria weli ku shaqeynaa anaga laakiin ma ogola odayaasha inay gabdhaha siyaasadda ay ka qayb galaan laakiin gabdhaha way ogol yihiin inay siyaasadda ka qayb qaataan waa gartay markii aan u waacano gabdhaha inay ogol yihiin in ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka door noocee ayay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo weliba nabadeynta Een, maasha allah tabaaraka allah waa si aad aad u qurux badan Een, haweenka ku nool horta een, hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe degmadiis joor haweenka ka shaqeeya ee ururka haweenka een, horta nabadda aadaan ugu qayb qaadanaa sababtoo ah dagaalo badan oo oo oo dhaxaa jiro oo dhacay oo dagaalo beeleed ah waxaa ka qayb qaatay annaga ka mid ah gabdho badan oo aniga igala mid ah oo ururka haweenka gobolka iyo degmada ayaa ka qayb qaatay oo u dhabar adeegay inay dadkaas doomiyaan oo odayaasha u tagaan oo labada meeloodna ay ka hadlaan ay dadkaas iyo colaadaas socdo oo hurayso ay damiyaan mar walbay ka qayb qaataan waan gartay waxaad sida aad ka dabaajisay waxaad sheegtay in ay gabdhaha helaan ama ay ka qayb galaan siyaasadda in ay caqabad ku yihiin odayaasha dhaqanka iyo bulshada intooda badan sidee odayaasha dhaqanka loogu wacyigelin karaa in ay gabdhaha ka mid noqdaan siyaasadda dalka waxaan jeclahay in ay hay-adaha sida wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ayaa ku shaqo leh inay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale inay odayaasha u yeerto odayaasha dhaqanka oo dhan inay u yeerto iyo ugaasyada iyo salaadiinta iyo nabadoonada inay isugu yeeraan ay ku wacyigeliyaan inay gabdhaha soo saaraan ay ay ka mid noqdaan siyaasadda waddanka inay ka mid noqdaan ayagaa laga rabaa in lagu wacyigeliyo loona sheego arrintaasna waxaa ah qayb weyn oo mugla ka qabato wasaaradda arrimaha gudaha waa gartay kan urur habeen ahaan ma jiraa kulamo aad isugu timaadaan oo aad uga hadlaysaan sidii aad u heli laheedeen xaquuqdiinu ku aadan ka qaybgalka siyaasadda haa shalay aa kamid aheedbo gobol iyo degma aan isugu tagnay een waxaan aan aan dhahnay een war anaga saan danno meehe mar walba inna laga tago waa laga qurux badan yahay haddana waxaa soo socdo doorashaa soo dhow oo hirshabeelle ah ay sideen ugu qayb galnaa waxaan isku raacnay in odayaasha dhaqanka ay wasaaradda arrimaha gudaha inay u yeerto odayaasha dhaqanka ay dhahaan oo loo sheego la yidhaahdo war gabdhahaan siyaasadda way ku karaan haddaba siyaasadda wayna ku jiraan mana ku jiraan sababto ah waa gabdho u baahan inay noqdaan xildhibaano inay noqdaan agaasimo inay noqdaan wasiiro inay wasaaradaha ka wada shaqeeyaan diyaaray u yihiin laakiin idinka dhankiin inaad ka adkaynin oo aad gabdhaha soo saartaan ayaa la rabaa ayaan isku raacnay in odayaasha saas loogu wacyigeliyo oo loo sheego odayaasha haddii wacyigeliskaas ay qaataan waxaa noo fududaanayso culayskii badan iyo barashadkii badan oo noola saari jiray oo haween guryahooda ha fadhiistaano ilmaha ha haystaano ay dhaayeen inay xoogaa naga fududaanayso ayaan umalaynaynaa haddii gabdhaheenna gabdho ka mid ah ama laba ama saddex ama afar ka gasho siyaasadda anaga waa ku wada qanacsanahay kulleyna xildhibaanaan rabnaa iyo wasiiraan rabnaa ma dheheyni laakiin wax uu naga mid ah in ay ay kasoo jeedta ay ay siyaasadda kasoo muuqdaan oo sare anaga waan rabnaa diyaaraanu unahay waan gartay ma jiraa xiriiro aad la sameysaan wasaaradda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle maadaama iyada ay mas-uul ka tahay guud ahaan haweenka ku dhaqan hirshabelle
haa haa waa u sheegnay wasaaradda waa u sheegnay waa una kulanay wasiir foosiyo waxaan dhahnay dumar badanaa rabaan dhahaan xildhibaan oo sanadkii hore laga joojiyey oo usoo ololoynayay marka wasiir arrintaas inaa wax nagala qabatid oo aadna horkacdinaan rabnaahaan dhahani aadan waxay albaab walba anaa idinla garaacaa geed weed iyo geed gaabanna waa idinla koraahay jiri diyaaran idin ahay in aan idinla shaqeeyo wasiirda fonsiyo wasiirda haweenka ee xuquuqul insaanka muruga fonsiyo waa gartay meeshaan wax toobada ah oo ku aadan sidii ay habeenka u soo dhacsan lahaayeen xuquuqdooda ku aadan qoondadii boqolkiiba soddon ka mid noqoshada siyaasadda dalka ha ha ha ha marar badan waa waa qaadanaysa marar badanaan ku galnay in ay koondada haweenka ay helaan in lagu halweeyahay in ishabeelle gabdha tiro badan aysan ku jirin laakiin hadda in lagu soo daraayo ayagana ay hen taas waa jirtaa waana waa noo ballan qaaday laakiin ballanqaadkaasi waxa uma taraayo wuxuu fiican yahay wixii in la in la in la in la derdergeliyo oo in la isku dhiirigeliyo wasaaradda oo annaga waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ayaan rabnaa arrintaas inay nagala shaqayso sababtoo eh wax walba waxay ku xiran tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka hadday gacanta isqabsadaan gabdhaha hadafka ay lahaayeen iyo hamiga ay lahaayeen way gaarayaan siday anaga nala tahay waa gartay maadaama hadda lagu guda jiro sida golaha deegaan maaragtay degmooyinka qaar sida degmada mahadaay oo kaleente ma jiraa wax fariin ah halkan ugu gudbinayso habeenkaasi iyo weliba maamulka hirshabelle
maasha allah tabaaraka allah horta hirshabelle jowhar waa dhisan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin juhdi badanaa lagu bixiyey waxaana gacan waaxle iyo kaamunkle ka geystay odayaasha dhaqanka madaxweynaha hirshabelle cali cabdilaahi xuseen cali guudlaabe asna mahadiha ka gaarto haddana sidoo kale mahadey in la dhiso sidoo kale ayadana gacan weyna ka qaatay ilaa haddana dadaalkiisa wadaa anagana waa aygelinaan ka geysanay mahadey waa tagnay gabdhahana waa isugu yeernay oo ururka haweenka mahadey waxaan dhahnay gabdhaha siyaasadda ha soo galaano diyaaraa loo leeyahay welcome waa lagu soo celinaya odayaasha xataa waa la hadalnay waayo ayaa noo la yiri waa nala ogolaaday kulanta de ayaga waxaad kasoo saari doonaan iyo haddii kale markaas anagane waa dhagadhagaynaynaa waa ula soconayna haddii allah awoodda la ogolaado
waad mahadsan tahay ugu dambeyn bulshada ku dhagaysanaysa reer jawhar iyo habeenka kaleente ma jiraa wax baaq aad oo halkan ugu jeedinayso ha maasha allah tabaaraka allah haweenka waxaa loo baahan yahay inay isku dubnaadaan iskuna kalsoonaadaan waxaa la yidhi in gacmo wada jirba wax ku gooyaan haddii la isku dubnaado la isku kalsoonaado gabdhaheenna meel walba ay joogaan degmooyinka dhan ee hirshabeelle hadday gacanta isqabsadaan ay wada heshiiyaan waxaan u malaynayaa hankii lahaa waa la gaarayaa laakiin haddii lakala qoqoqobsan yahay wax la gaari karo malaha annagana markaas odayaasha iyo iyo madaxda kale weynaga faa'iidaysanaysaa laakiin haddaan isku dawanahay waxba ma naga halaabi doono hankii aan lahayn iyo hamiga aan lahayn waa gaari doonaa haddii ilaah yidhaahdo insha allah waad mahadsan tahay sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatayna waan kaga mahad celinaya guud ahaan intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka umuuraha habeenka oan toddobaadkan ugu hadlaynay sida ay habeenka ugu mid noqon karaan siyaasadda dalka intuu socday barnaamijka waxaad na socodsiinaysaa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid caynkiisa sida iyo imaano allah
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano hor socodka geedhiga